ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lixda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro nafurnimo ah ka fuliyey saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtasaqada fagner iyo ciidamada xukuumadda maali iyadoona lasoo sheegaya khasaare baaxad leh oo ka dhashay weeraradaas mid ka mid a yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey dhulalka muslimiinta ah oo lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo ka dhacay magaalada raamallaah ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda taliska ciidamada xukuumadda suudaan oo ka hadlay wararka sheegaya inuu xabsiga ka baxsaday madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir weerar kamiin ah oo lagu dilay askar ka tirsan xukuumadda maali oo ka dhacay qaybo ka mida gudaha dalkaas iyo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo ka warbixiyey weerarka taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya waddanka maali ayaa sheegaya in weerar jihaadi ah oo aad u xoogan lagu qaaday saldhigay ku sugnaayeen maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ruushka ee loo yaqaano fagner dagaalyahana aada u hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar isugu jira istishhaadi iyo inqimaasi ka fuliyey garoonka diyaaradaha ee magaalada safaari ee mandiqada maciina ee gudaha dalka maali bayaan ay baahisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarka oo lagu daafuray gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey islamarkaana uu kaxaynayay dagaalyahan naftii hore ah uu xigay weerar kale oo ay fuliyeen ciidamo lugta ah kuwaasoo u daatay xarumihii ay ku sugnaayeen askarta iyo saraakiisha caddaanka ah tobanaan ka tirsan calooshoodu shaqaystayaasha ruushka iyo ciidamada dowladda maali ayaa la xaqiijiyey in lagu diray weerarka ka dhacay gobolka maciina camaliyaadka nafurnimada ah ee weerarka lagu daafuray ayaa ahaa laba camaliyadood kuwaasoo lala beegsaday xarunta ay ku sugnaayeen ciidamadan huwanta ah sawiro laga soo qaaday goobta ayaa muujinayay burbur baaxad leh oo soo gaaray saldhigii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka fagner iyo ciidamada xukuumadda maali shan iyo toban ka tirsan mujaahidiinta oo isugu jira istishhaadiyiin iyo inqimaasiyiin ayaa ka qayb galay weerarkan xoogan ee ka dhacay gudaha dalka maali warbaahinta ayaana tabinaysa in khasaare lixaad leh uu ka dhashay weerarkaas waa weerarkii ugu weynaa ay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ku qaado sharikadda fagner oo bedeshay ciidamadii gumaysiga faransiiska kuwaasoo maali isaga baxay sidoo kale weerar kamiin ah ayay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin u dhigeen askar ka tirsan xukuumadda maali oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah dalkaas weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka marjaa iyo naaraa ee ka wada tirsan dalka maali waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac bayaan ka soo baxay mujaahidiinta islamarkaana ay baahisay mu'asasada azallaaqa ayaa lagu sheegay in weerarkan kamiinka ah askarta xukuumadda maali looga dilay toban askari halka kuwii soo harayna ay isaga firxadeen goobta mujaahidiintu waxa ay xaqiijiyeen in weerarka ay ku soo furteen gaari ciidan hub iyo agabyo kale oo milatari waxaa intaasi dheer oo bayaanka lagu sheegay in weerarkan lagu gubay saddex gaari oo ka mid ahaa kolonyadii ay la socdeen askarta xukuumadda maali ee ku dhacay weerarkaas isla maalintaas waxay mujaahidiinta jamaacada nusratulislaam walmuslimiin weerar qarax ah la beegsadeen gaari ay saarnaayeen askarta xukuumadda maali oo ku socdaalayay duleedka deegaanka naara waxaana gebi ahaanba burburay gaariga iyadoona ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askartii la socotay geesta kale taliska xukuumadda suudaan ayaa ka warbixiyey warar sheegaya in madaxweynihii hore ee dalkaas cumar xasan al bashiir uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada al khartuum war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay inaysan jirin wararka sheegaya baxsashada cumar xasan al bashiir iyo saraakiil ka tirsan nidaamkii hore ee milatariga kuwaasoo uu talisku sheegay inay gacantooda ku jiraan war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska milatariga ee suudaan ayaa lagu sheegay in albashiir iyo saraakiisha kale lagu hayo isbitaal milatari islamarkaana ay si aad ah u ilaalinayaan ciidamada booliiska dhowaan ayay ahayd markii la baahiyey warar sheegaya inuu xabsiga ka baxsaday cumar xasan al bashiir madaxweynihii hore ee xukuumadda dalkaas wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda suudaan ayaa maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ku eedeysay inay weerareen islamarkaana ay gudaha u galeen ugu yaraan shan xabsi oo ku yaala dalka suudaan ayna sii daayeen maxaabiis badan oo gacanta ugu jiray dowladda wararka ka imaanaya daanta galbeed ee xoogga loogu deegaameeyey yuhuuddana waxa ay sheegayaan in weerar toogasho ah lagu qaaday qaar ka mid a dadka yuhuudda ah ee ku sugan halkaas weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano waadi xarmiya ee dhaca waqooyiga magaalada raamallah waxaana lagu dhaawacay mid ka mid a yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey halkaas wararku waxaay intaasi ku darayaan inuu goobta isaga baxsaday ruuxii fuliyey weerarka ciidamo badan oo yuhuudda ka tirsan ayaa lasoo dhoobay goobta kuwaasoo howlgalle ka sameeyey mandiqadda walow ay u suurageli weysay inay gacanta ku soo dhigaan fuliyaha weerarkan barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta soddonaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybe oo ka mid a culimmada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbaynaynaa tarjamada af soomaaliga ciwaanka xalqadan ayaana ah لا نكلف نفسا إلا وسعها haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران
السلام عليكم ورحمة الله إخوة الكرام ذكرنا walaalahayga sharafta leh labadii xalqo ee aan soo dhaafnay waxaan kaga soo hadalnay hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ee ah ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط walaalayaal waxaan baraarujinaynaa in allah casa wajalla uu addoommadiisa la jecel yahay inay noqdaan kuwa ku dadaala ilaalinta xuquuqda ay isku leeyihiin islamarkaana aysan fududaysan arrinkaas ayna ku baraarugsanaadaan nafta xumaan farista badan taas oo qofka bini'aadamka ku beeraysa inuu qeyrkiisa ka badsado nicmooyinka adduunyada balse allah casa wajalla isla wakhtigaas addoommadiisa lama doonayo inay ku dhacaan culays iyo mashaqo iyo inay isdulmiyaan arrinkaas oo ah waswaas qalqalgelinaya xasiloonnida qofka muslimka ah dareensiinayana cabsi xeel dheer sidaasi darteed labadii amar ee ahaa in si wanaag ku jiro loo ilaaliyo xoolaha agoonta iyo in dadka loo oofiyo baagga iyo miisaanka kadib waxaa allah xaggiisa inooga imaanaya kelimaad jilacsan oo dhimrin ah kuwaas oo culayska ka dulqaadaya ummadda muslimka ah لا نكلف نفسا إلا وسعها jumladan ayaa ka mid ah hab isdhexgal ah oo u dhaxeeya dardaarannada rabbaaniga ah taas oo ka dhigan wadiiqo ku dareensiinaysa baahida loo qabo xusuusintan xitaa haddii uu kala go'o isku xirka dardaarannada ilaa ay dhacdo xaaladda dheelitirnaanta ah ee qofka looga baahan yahay walwalka xeelka dheerna uusan ka qaalib noqon bal ila fiiri habka ay isugu xiran tahay aayaddan ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون haddii qof ganacsado ah uu ku dadaalo inuu kan wax ka iibsanaya uu xaqiisa siiyo balse ay dhacdo nusqaamin uusan isagu ogayn allah subxaanahu wa tacaala waa dembidhaafe naxariis badan arrinkaasna looma xisaabinayo sidoo kalena iibiyaha loogama baahna inuu kordhiyo baagga ama miisaanka isagoo taxadar kaga jeeda arrinkaas haa loogama baahna iibiyaha in isagoo taxadar ay ka tahay uu kordhiyo baagga iyo miisaanka balse waxaa laga doonayaa inuu ku dadaalo sidii uu qofka uu wax ka iibinayo xaqiisa u siin lahaa isla markaana uusan waxba ka nusqaamin bal u fiirso hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ma uusan odhan لا نكلف نفسا إلا قدرتها balse waxa uu yidhi إلا وسعها taas oo ah wax waliba oo ay awooddo waasacnimo iyo fudaydna ay ku jiraan jumladdan isdhexgashan oo kale waxa ay ku timid suuratul israa taas oo ku dhex jirta dardaarannada rabbaaniga ah ee suuraddaas si gaar ah ka gadaal hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً
halkan waxaa ka muuqanaysa in ubadka baariga ah ka quusanayo ka gaabinta mid ka mid ah xaqa waalidka islamarkaana uu dareemayo inuu dumiyey wixii uu soo dhisay gaar ahaan isagoo ku cilmi leh xaqa ay labadiisa waalid ku leeyihiin balse aayaddaas kadib waxa uu allaah subxaanahu wa tacaalaa si toosa u yidhi ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا waxaa loola jeedaa in ogaanshaha allah subxaanahu wa tacaala ee uu og yahay sida ay nufuustiinna u doonayso baarinimada iyo ictiqaadkeeda ah waxaa kaga waajibay waalidka ee weynayn ah uu idiin dhaafi doono gefka ka dhacaya midkiin ee ku aadan xaqa waalidka kolkii uu xaalad caro ah ku sugan yahay ama uu cidhiiri ku jiro balse taas waxaa shardi u ah inuu ubadku ka toobad keeno dembigaas islamarkaana uu alle dembidhaaf weydiisto oo uusan ka quusan gefkaas ka dhacay allaah waa rabbi weyn يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر waana alle naxariis badan wuxuu ilaalinayaa xuquuqda ay dadku isku leeyihiin isagoo toosinaya isla markaana baraarujinaya damiirkooda iyagoo aan ku dhicin wax culays ah allaah ayaan uga mahad celinaynaa nicmada islaamka أنا. نتابع مع الوصايا العشر في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay kanaalka wararkii alkataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalo lagu soo bandhigaya qaabka loogu ciiday wilaayaadka islaamiga ah iyo weerarkii lagu qaaday fariisinkii ee askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan isdaaraadka alkataa'ib kanaalka wararka ee alkataib ayaa muddo saacado gudahood ah baahiyey laba isdaar oo lagu soo kala bandhigaya qaabka looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah iyo weerarkii cuslaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisinkii ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee wilaayada islaamiga ee galgaduud muuqaalka ugu horeeya ayuu kanaalka wararka ee alkataa'ib ku soo bandhigayaa sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah isdaarkan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay sida quruxda badan ee looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose filimka uu soo saaray kanaalka wararka waxaa ugu horreyn lagu daawan karaa diyaargarowga ciidda ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka
طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده من غنية عيد waxaa sidoo kale lasoo bandhigay farxadda ciidda ee dadweynaha waxaana ka mid ah dadkii ciiday ee muuqaalka ka soo muuqanaya carruurta agoonta ah oo ay farxad badani ka muuqato
يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام بالعيد كنا الكون يلبس كنادة يروع فوق الفضاء والغمام يا لا لا لا يا لا لا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لي لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لي لا لا لا لي لا لا لا لي لا لا يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام
intaasi kadib kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa sidoo kale baahiyey isdaar soconaya qadar lix daqiiqa iyo ilbiriqsiyo ah kaasoo lagu soo bandhigaya qaabkii uu u dhacay weerarkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud qaybaha hore ee isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo jiiraya difaacyada ay ciidamada dowladda federaalka ka samaysteen deegaanka masegawaay
ciidamada mujaahidiinta ayaa aroornimadii sabtida oo ay taariikhdu ku beegneyd labada bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo afar weerar abaabulan ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka masagawaay ee bariga wilaayada galgaduud halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo murtadiin ah oo ay saliibiyiintu u soo carbiyeen la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka
ciidankii ku sugnaa xerada ayaa u qaybsamaya wax la dilay iyo wax goobta isaga cararay waxaana la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku fidiyey guud ahaan xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka meydadka qaar ka mida ciidamada dowladda federaalka oo daadsan xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa muuqaalka uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib dadka lagu dilay weerarkii masagawaay ee kasoo muuqanaya muuqaalka waxaa ka mid ah cusmaan macalin axmed oo gacansaar dhowlo lahaa madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kalena ka mid ahaa horjoogayaasha maleeshiyaadka macawiisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa odaygan oo jiifanbar qura ka dul shanqarinaya rasaasta waxaana la arkayaa isaga oo sii nafbaxaya فلا بقاء لجند العفو والكذب هل من مزيد مجهود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام ibraahim maxamed cusmaan oo isana xasan sheekh wakiil uga ahaa abaabulka maleeshiyo beeleedyada ayaa sidoo kale ka mid ah meydadka goobta looga cararay ee ay soo qabanaysa kaamirada alkataa'ib أقذف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام
intaasi kadib waxaa la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo khaniimaysanaya guud ahaan wixii xerada u yeelay askarta dowladda federaalka afar gaari oo isugu jira kuwa dagaalka iyo gaadiidka raaxada ayaa ka mid a waxyaabaha ay mujaahidiinta ka khaniimaysteen xerada hub rasaas iyo agabyo kale oo milatari ayaa sidoo kale ka mid a waxyaabaha ay mujaahidiinta ka guranayaan xeradii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka axmed maxamed calasow oo loo yaqaana tareydisho oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa kasoo muuqanaya isdaarka alkataa'ib ninkan ayaa ku faanaya in askarta dowladda federaalka ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta ee weerarka kusoo qaaday saldhigooda waxa uu sheeganayaa in ciidamada mujaahidiinta looga hortagay duleedka magaalada islamarkaana aysan gudaha usoo gelin deegaankaas iyo xeradii ay ku sugnaayeen askartooda balse waxaa beentiisa ka daba tagtay alkataa'ib oo soo bandhigaysa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabsanaya meydadka askarta dowladda federaalka islamarkaa la wareegaya gaadiidka xerada u yiilay ذوقوا العذاب جنود masiifayaal hadda anaa dhex taagan wax hadda jidda oo dhiba kama jiraan waxaa lagu jiraa maxaan ku yidhahdaa in la baaro maxaan ku yidhahdaa la daba kaco nimankii oo lasii daba socdo si loo xaqiijiyo amniga insha allah weerarkii masiifayaahi duleedkeeda meel ayuu ka dhacay halkaasuu ka dhacay oo looga hortegey alxamdulilahi wax dhiba hadda oo maxaan ku yidhahdaa ciidamadeena soo gaaray waana laga guulaystay nimankaas أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب
qaybaha dambe ee isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dab qabadsiiyey guud ahaan saldhigii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka نار للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وفي الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري في وجدي ومفتقري ومفتقري الذي أسرى عرفت الله في النجوى النجوى
وفي السلوى سلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعدادي الشمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله